kulanka dhex maray wafdiga madaxweyne muuse bixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed islamarkaana ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan labada xukuumadood ayaa lagaga wada hadlay arrimo la xidhiira dhinaca amniga ganacsiga isu socodka iyo sidoo kale wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya in dib loo bilaabo markii kulankaasi dhammaaday ayaa qoraal lagu baahiyey barta xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku leeyahay baraha bulshada gaar ahaan facebook ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay isla garteen xoojinta xidhiidhka shacabka labada dhinac iyo xaqiijinta badqabka iyo nabadgelyada shacabka u dhashay etoobiya ee ku nool somalilan war murtiyeedkaasi kooban ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne biixi uu aqbalay soo jeedin uu ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya soo jeediyey oo la xidhiidha in la xoojiyo xidhiidhka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya geesta kale war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan oo ku saxiixina afhayeenka madaxweynaha maxamuud warsame jaamac ayaa lagu sheegay in somalilan uga mahadnaqiso shacabka iyo dowladda etoobiya habka soo dhoweynta wafdiga madaxweynuhu ay kala kulmeen war-saxaafadeedkan ayaa lagu yidhi somalilan waxay soo dhoweynaysaa lana qabtaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya dogtor abiy axmed in geeska afrika noqdo meel nabad ah dalalka geeska afrikana iyadoo mid walba loo qadarinay jiritaankooda dhuleed iyo madax bannaanidooda qarannimo inay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo horumarka mandaqada kulanka wafdiga madaxweyne biixiyo ra-iisul wasaare abiy ayaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in laysku afgarta in arrimaha somalilan iyo soomaaliya lagu xaliyo wadahadal iyo fagaaro caalamiya lagana fogaado baa lagu yidhi war-saxaafadeedkan wax kasta oo keeni karo colaado cusub iyo xasarado hor leh oo ka curto gobolka geeska afrika war-saxaafadeedkani ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa sidoo kale lagu yidhi somalilan waxay ku aasaasan tahay go-aan shacbi waxaana tixgelinaysaa daris wanaagga iyo nabad kuwada noolaashaha wadamada geeska afrika iyo kuwa beesha caalamka balse waa lagu yidhi war-saxaafadeedkan oo sii socday wadahadal iyo nabad waarta waxay ku imanayaan soomaaliya oo kawaantooda been abuurka cadaawadda iyo colaadda u hayso shacbiga jamhuuriyadda somalilan iyo horumarkooda ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan kulanka xalay dhex maray ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya iyo wafdiga madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa noqonaya kii u horreeyey labada dhinac dhex mara barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa